bacda sugaan shirkan jarayd waxa uu ku saabsan yahay shaqaaqadii yareyd ee ka dhacday maanta magaalada boosaaso oo taariikhdu tahay kowdii bisha february two thousand sixteen waxaa dhacay shaqaaqo yar oo koobnayd oo ka dhacday laamiga magaalada boosaaso taasoo u dhacday si foolxun iyadoo la adeegsaday dad maato ah wax magarato ah iyaga oo loo isticmaalayay lacago gacmo kale ay wadaan taasoo ay bilaabeen dadkii shacabka ahaa inay dugaan taayiro waddadiina ay soo gaarsiiyaan dhib iyo burba taasoo aan ahayn mid waddaneeda ku jirto waxaanu shacabka uga digaynaa inay ku dhaqaaqaan qalalkaas oo kale oo ay ka digtoonaadaan ilaaliyaan dalkooda iyo dantooda dalkan iyagaa leh laamiga iyagaa leh meel kasta oo wax gaareen iyagaa leh waxaanu ilaalinaa oo mas-uul ka nahay hantida iyo nafta dadka ee ku dhaqan magaalada boosaaso taas sidaa awgeed dadweynaha ku kacay falalkaas waa uga digaynaa waa ka wacyigelinaynaa waana ka waaninaynaa waxaa shaqaaqadaas dib ah oo ay geysatay saaka subaxnimadii afar qof oo dhaawaca oo laba ka midi tahay ciidanka booliska halka laba kalena ay yihiin shacab sidoo kale waxaa ku dhintay nin askariya oo ka tirsan ciidanka taraawiishta waxaan leenahay isagana ilaahay ha u naxariisto askarigaas oo goobta dib ku soo gaaray waa uga tacsiyeynanaa heladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday samir iyo imaan allah ka siiyo sidoo kale waxaa dhacday howlgal kooban ay ka fuliyeen ciidamada puntland ee amniga gurigii ay ku dhuumaalaysanayeen kooxdii qaswadayaasha ahayd ee falkan ka dambeeyey iyagoo u adeegsanayay ciidanka inay rasaas kusoo ridaan howlgalkaasu waa uu guulaystay ciidankuna waxa ay galeen guriga gudihiisii waxayna kasoo qabteen gaadiid iyo agab kale oo kuwa dagaalka ah sidoo kale waxaa halkaa ku dhaawacmay hal ka tirsan maleeshiyaadkii iyo laba askari oo boolisa waa ay koobnayd sidaa awgeed waxaan usoo jeedinaynaa dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso inay ka waantoobaan aanay ku kicin inay sameeyaan mudaharaad waayo waxa uu yeelayaa wax badan inta maatadaadu wax yeelayaa inta kaloo shaqaysanaysa wax yeelayaa wuxuu ka hor imanayaa horumarka nabadda iyo shacabku sidii kalsoonida ahayd ugu noolaayeen magaalada waxaan dadka faraynaa inay la shaqeeyaan ciidanka inay amniga kala qayb qaataan inay usoo jeensadaan siday magaaladooda uga kaxayn lahaayeen kuwan waxa yar soo qaatay una adeegsanaya shacabkii inay kiciyaan iyagoo adeegsanaya kelmado beerlahawsiya mid qabiil iyo mid degaanba intaas waa uga digeenaa waxaan haddana kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha gobolka bari si uu kelmadiisa ku aadan uga yaro
sida duqa magaaladu sheegayba shirkii ay jaraadid wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii saaki aroortii oo bishu ahayd kow bishii labaad ka dhacday degmada boosaaso dhacdadaasi waxay sababtay inaanu shirkaan saxaafadeed aanu qabano xalay magaaladu si nabdoon baa lagu seexday oo aan dibi ku jirin oo meel walba muxuu ahayde waxa ka jira iyo sida looga seexday qof walba muxuu ahaye uu nabad saaki kusoo kacay hase ahaatee saaki waxaa ka dhacay mudaharaad kooban oo koox qasoolay wadagaale ay abaabuleen xaras waa lala socday guriga lagu abaabulay cidda abaabushay tiradooda inta muxuu ahaye hormuudka ka ah iyo ujeeddada loo abaabulay mudaharaadkaaba dowladdu waa la socotay aniga duqa magaalada wasiirka arrimaha gudaha kan amniga madaxweynaha qof aan riboorka ahayn muxuu ahay taliska qeybta booliska iyo ciidamada kala duwanba dhammaantood riboorka waa la hayay lagamana filayn in qas noocaas iyo mudaharaad noocaasi magaalada ganacsiga puntland uu ka dhaco ama ka dhici karo infaakti ka guddoomiye gobol ahaan ma qabin in muxuu ahay dadku ay sidaa u fudud yihiin in dadka ay hogaamin karaan laba qof ama saddex qof inaan ka badnayn oo qasoodayaala oo aanu hadda ka horna idaacadda ka sheegnay odayaasha u sheegnay beelaha muxuu ahayde beelbeel aanu ula shiray oo aanu u sheegnay in qaswadayaasha magaalada kusoo kordhay ayan wax dana u hayn meelo kale laga soo adeegsaday waanu sheegnay meelaha muxuu ahayde gacantaarka la leeyahay waanu sheegnay inayan dadka gobolkan degan iyo puntland midna u naxay waanu sheegnay inay u hamuuman yihiin xil iyo dhaqaale ay u hamuuman yihiin oo waxa weeye ayna qofna u arxamayn si ay dhaqaale ugu helaan si ay u fuliyaan siyaasadaha muxuu ahayde jahwareerka ah oo ay gacansaarka la leeyihiin siyaasadaha muxuu ahayde ay dhaqaalaha ku doonayaan iyo warbaahinta tooska aan ahayn oo muxuu ahayde maalin walba ay beenta ay ku qoraan si ay shacabka reer puntland ay u jahwareeriyaan qaswadayaasku waxa weeye ujeeddadii ay wateen ma hirgelin laakiin in yar oo caruura oo ay muxuu ahayde si khaldan ay u isticmaaleen ayaa waxa weeye dhacdooyin yareer fuliyey dhacdadaa yareer waxaa ku dhintay hal nin oo ciidanka daraawiishta ahaa oo la yidhahdo garagaro ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii firdowsa inuu ka waraabiyo waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ciidanka booliiska ah iyagana ilaah waxaan uga baryaynaa in dhaawacooda ilaahay u sahlo oo u dho dhowro baan rabbi uga baryaya dhacdadaas waxay sababtay in dad wax magaradi ay magaaladii muxuu ahayd ama laamiga ay gubaan oo taayiro laba meeloodii waxa ay ku sideen waxaanse la yaabanahay shacabka reer buursuud aan muxuu ahayde aan aada ugala yaabay waddada laamigaa ee la gubay oo inanka yiri taayirka ku riixay oo kan wax ma garadkaayana xoogaa sunuudaa ku siiyey in in badani ay iska dhinac maraysay iyagoo og inaannan laamigaa samaysan karin iyagoo og sida aynu laamigaa ku helay ama koostigu inoogu fadhiyo iyagoo og dadka waaweyn oo aan muxuu ahayde nagala howlgelin joojinta muxuu ahayde taayirada la gubaayo aada iyo aada baan muxuu ahayde ka dowlad ahaan iyo muxuu ahayde ka mas-uul ahaan gobolba aada ayaan muxuu ahayde uga xumaanay waayo ilmahan yari ma garanayn waxa weeye koostigu noogu fadhiyo muxuu ahayde waddadaas ma garanayn inaan cid iyo dhaqaale ay muxuu ahayde inu ku filan oo aynu meel walba oo wiilgubo aynu ku samaysano inaynan haysan ina kana go-in inagoo magaalada kan in mashaariic badan oo muxuu ahayde qeybtooda aada ogtihiin garoonka oo dhammaaday dekediina muxuu ahayde qalabka koowaad la keenay magaaladana mashaariic badan iyo laamiyo ay dowladda hoose ay ka wado muxuu weeye ma suurtagal ma aha in dhanna muxuu ahayde weli mashaariic laamiyo socdo kii maynka ahayo magaalada iyo muxuu ahayde soomaaliya inteeda kale isku xirayana inaynu ku daawanno koox iyo wiilal yaryar oo aan muxuu ahayde garaadkooda uunu dhammayn aada iyo aada baan taa muxuu ahayde aanu uga xunnahay waxaana intaanan taa ka bixin aan jeclay inaan idhaahdo qofna looga dulqaadan maayo noocuu ahaado ama ilmo yar ha ahaado ama mid weyn ha ahaado ama mid muxuu ahayde shan qabiil gashan ha ahaado ama koox ha ahaadeene qof barobertiga ummadda soomaaliyeed ay leedahay halkan waxa weeye degmada buusood inta ku nool ma leh gobolka bari ma leh puntland ma leh soomaali weyn baa muxuu ahayde waddadaa marta waa baroberti soomaaliyeed oo layna kula xisaabtamayo waa baroberti soomaaliyeed oo muxuu ahayde inta kale ee soomaaliya ay nala wadaagto marka in qofna si gaara iyo dan gaara u burburiyo laga bilaabo muxuu ahayde xilligaan aan hadlaayo laga dulqaa u dulqaadan mayno waxa weeye noocuu yahana waa ka hortegeyna tacanbirana waa ku qabanayna taa haddaan dhaafo waxaa kaloo ku xigtay koox la abaabulay oo sharwadayaashu ay abaabuleen oo waxay wataan baasiin iyo laytaro oo suuqa maynkaa ee ganacsiga reer puntland uu yaallo maalintii duurkii isu soo dhowmay kuwaa qayb baanu ka haynaa waxaan waxay noo sheegeen ciddii waday iyo ciddii soo dirtay waxay noo sheegeen meeshii laga soo abaabulay waxay noo sheegeen ujeeddada ka dambaysa maxaa arrintaa u samaynaya dhammaantood badankoodu waa reer puntland inta aanu hayno kuwa aan puntland muxuu ahayday u dhalan laakiin ku noolina way ku jiraan waxa weeye iyagana waxaanu keenaynaa warbaahinta aanu keenaynaa iyaga oo ciddii adeegsatay iyo qaabkii loo adeegsaday iyo sababtay waxaan u sitaan laytarka iyo baalkii iyagoo ka warramaya ayaanu warbaahinta hor keenaynaa taana waxaan jeclahay in dadku ka feeyiwoognaadaan oo ay muxuu ahayde ka digtoonaadaan magaaladan waa magaalo ganacsi waa magaalo soomaaliya oo dhan ay ku nooshahay waa magaalo muxuu ahayde aan qofna laga xigin qof walbana mas-uul uu ka saaran yahay min madaxweyne ilaa ilmaha saqiirkaa in hantida taalla iyo dadka jooga dhammaantood amnigooda iyo dhaqaalahooda la ilaaliyo in muxuu ahayde isu socodkii la ilaaliyo taa dadweynaha mar kale waxaan leeyahay cayaar ma aha magaaladan muxuu ahayde dhib maanta inta ka dhacday mid la mida horey muxuu ahay uma filaayo inay ka dhacday muddo hore ma ahay muddadii aanu halkan xilka haynay waxa weeye amnigeedu taan buu ahaa waad ogtihiin warbaahinta toban jeer baanu ka hadalnay annagoo tilmaamayna kooxda qaswadayaasha waxaa la abaabulay oo qaswadayaashu ay abaabuleen in ay yidhaahdaan gobolka bari iyo muxuu ahay bahwadaag gobol bari waxay u bixiyeen annagu odayaal baanu ku ogeyn waanu qaabilnay madaxweynaha maxaayid baanu geynay waa heshiiyeen waxay ku maqnaayeen waxaa ka cabanaysaan iyo waxaad rabtaan in gobolka lagu horumariyo qoraal kusoo qora waxaa kale oo maxaa ahaydi odayaasha markay ka caalwaayeen ay bilaabeen dhalinyaradii maalintii jimcaha waa ogtihiin dhalinyaro badan waanu wada hadalnay maxaad doonaysaan waxaanu doonaynaa inaanu dawladda la hadalno waxaanu u tilmaannay waddada loo maro dawladda waxaanu u tilmaannay inay ko muxuu ahayde number yar iska soo xulaan numberkaasi muxuu ahayde noo yimaadeen aniga duqa magaalada qoraalkoodina soo samaystaan sidaana aanu diyaar ugu nahay qof wasaarada allaal wasaarada ay rabaan ilaa madaxweyneha inaan u geyno halkan waxaa ku yaalla oo aan idinka tusayaa qoraaladii ay muxuu ahayde soo qabteen koobiyo ka mid ah kuwaasoo muxuu ahayde ay wax muxuu ahayde tahluukaah wax dawlad naceeb ah wax diin nacayba wax dad nacayba midna uusan ku jirin oo ay kaga hadlaayaan xuquuqa isleeyihin markaa waa wayna ka maqan tahay cid kasta oo reer puntland noocuu doono ha ahaado ama aqoon-yaan ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama oday ha ahaado ama muxuu ahayde kooxba ha ahdeene dawladdu waxay diyaar u tahay inay kala hadasho waxay ka tabanayaan laakiin dawladdu dulqaad umay laha umana yeelan doonto waa ku celinayaa dawladdu dulqaad muxuu ahayde haddana uma laha umana yeelan doonto in danta caamkaa qof dan leh uu burburiyo waanu qabanaynaa waxa weeye wax allaale iyo kursiga rabtoha ku baxdo waxaanu mas-uul ka nahay dadka naftooda maalkooda cirdigooda iyo inaanu ilaalino inaan la tahlukayn ciddii cabasho qabta ciddii wax tabanaysa waxay kasoo bilaadaysaa degmada bulshadu day joogto duqa magaalada waxa weeye duqu iyagoo intaa wado baanu maxaa aniga duqu ka tashanaynaa toos baanu ugu geynaynaa madaxweyne toos baanu ugu geynaynaa hadduu wasaarad ama maxaahayde qayb uu ka maxaahayde ka cabanayo diyaar baanu nahay laakiin diyaar uma nihin in qof sharciga gacantiisa ku qaato qofna sharciga gacantiisa kuma qaadan karo magaaladan waxa weeye aniga iyo duqa magaalada iyo taliyaha qaybta ugu sarreyna iyo sharciga sidaanu rubno kama yeeli karo qof halkaa maraya xorriyadiisa kama qaadi karo laami baa la guda gubay guluub ku yaalla baalaha muxuu ahayday hataa ma jebin karo sharcigaana qabanayo qof kalena inuu ku tasrif kalo hantidaa ummadda ka dhaxaysa oo anagu mas-uulka aanu ka nahay oo mas-uuliyaddu naga saaran tahay ma oggolaanayno midda kale oo aan intaa ku daraayo waxay tahay dhacdadii galabtay waxaanu tagnay hoygii sharwadayaasha halkaa waxa weye sida duquba sheegay gaadiidna waa lagu qabtay hubna waa lagu qabtay iyo lix qof nin baa ku dhaawacmay ciidanka muxuu ahayde dawladdana laba qof ayaa ku dhaawacantay oo firra yaryar ay gaareen waa ilaahay xamdigii wax dhimashaa kama dhicin laakiin maanu helin ciddii taargetka noo ahayd oo dawladdu halkaa ay ka doonaysa kamana harin haddaan ku celinaya kama harin meel kastoo uu galo iyo meel kasta ay galaan isagay gurubkiisu gacantaan kusoo dhigayna haddaynan gacanta dawladda isu soo dhiibin waxaan kaloo leeyahay cid allaale ciddii muxuu ahayde iyaga la midana sidaasaan muxuu ahayday tallaabo looga qaaday qofna inuu sharciga ummaddaa udhexaysa sharciga aynu muxuu ahayday ku kala joogno sharciga muxuu ahayday qof walba noloshiisa muxuu ahayday taab yeelay sharciga muxuu ahayday hantidiisa nin walba ilaalinaya in qof gacanta isaga qaato waxa weeye ma ogolaanayn waxaana kaloo aanan ogolaanayn oo waalidiinta aan muxuu ahayday u sheegaynaa ilmaha yaryare aan qaangaarka ahayn ilmaha yaryare muxuu ahayde da-dii sharcigu qabanaya aan jirin oo dadku isticmaalaya nin walba inuu ilmihiisa ka adkaado nin walba inuu ilmihiisa ka adkaado baan rubnaa hadhow qaangaar ma ahayn ma suurtoodo duuna qaangaar ahayn waana qaanaa dadka gobolka muxuu ahayde bari ku nool waxay necab yihiin ganaaxa ganaax uusan ka bixi karin baa lagu ganaaxaya haddii sharcigu diido inuu muxuu ahayde maxkamadda aanu marino tira maxkamadda da-dii sharcigu qabanaya ma gaarin dhan kale oo ciqaabeed baa loo marinaya xagga jeerka laga ciqaabayo laakiin waa ilmo yar ilmaha yar waxa weeye hadduu dembi galo isagoo aan gaarin xilligii muxuu ahayde qaangaarka waalidiintaa loo qabanaya waayo waalidkaa ka mas-uula ilaa intuu ka qaangaaraya markuu ka qaangaarona waxa weeye dee inta xuquuqda aabuu leeyahy uu yeelanaya xagga sharci taa dadweynaha waxaan leeyahay waxaan rabaa in amniga nala kala shaqeeyo in ciidamada lala muxuu ahaye lala shaqeeyo in kuwa qaswadayaasha ciidanka ama dhagxaanta ku tuuraya ama carruurta yaryar ee muxuu ahaye la adeegsanayo in ay muxuu ahayde barber taagan ciidanka oo ka la- ka celiyaan ama ay sheegaan ciidanka gobolka hadda ku sugan noocuu yahaba cadowga ma aha shacab cadowga ma aha ma laynayaan muxuu ahaye hantidooda ma rabaan